bismillahi raxmaani raxiim horta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya runtii idaacadda v o da waa or ka mid a runtii idaacadahan aad ka u dhegeysto maantaan sii daynay imtixaankii ilaahay mahadi ha ka gaadho si dhib yar oo nabadgelyaabay noogu dhammaatay waxaan ku dhawaaqnay natiijadii fasalada afraadee dugsiyada sare ee somaliland iyo fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe runtii haddaan kala qaadno dugsiyada sare sanadkan waxaa u fadhiistay sagaal kun sagaal boqol iyo koob iyo toban arday oo ka kooban boqol iyo sideed boqol iyo sideed iskuol ayay ahayn sanadbadan waxaa u fadhiistay foonfoorka ka dhexe waxaa u fadhiistay shan iyo toban kun iyo labaatan arday tirada iskuullada ka qayb galen waxaa saddex boqol iyo toddobiyo konton iskuol tirada sanadkan dhacday waa imisa
haddaan soo qaadana ardaydii ka dhacday sanadkan dugsiyada dhexe waxa ka dhacay lix boqol iyo saddex iyo afartan arday kuwa sarena waxaa ka dhacay saddex boqol iyo labiyo toban arday waxaa markaa runtii guulnoo ah sanadkan inaanu halkii awel waxay ahayd laba e ardaydayada graerkoogu graerka ugu sarreeya waxaa e iyo e mins laakiin nasiib wanaag sanadkan waxaanu meesha ka saarnay d mins waxa la yidhaha nu bixin jirnay baa meesha ka saarnay intaanu ardayda farnay dadaal fara badan runtii sanadkan d mins meesha way ka baxday e star baanu kusoo kordhinay markaad u sharaxda dadkaan aqoon maxay kala yihiin d minus iyo e plus waxay kala yihiin runtii waxa weeye d minus waxay ahayd halkii ugu dambaysay ee ardayga ugu gudbaa oo dhicidda ku xigta markaa dhiciddii baanu iska dhicid bay runtii ahayd edii baanu kala xishoonnay markaasaanu d dii baanu usii kala jebinay saddex d minus markaanu ka saarnay waxa isku soo hadho keliya d plus iyo d xaggaa xaggana e baanu ku darnay oo e stara marka waxa weeye eeda ku xigtaa halkaasi ka noqonaysa marka waa siday boqolleyda ugu kala xigaan markaan kuu sheego iskuullada sanadkan waxa ugu sarreeyey iskuulka dhaa nooraddiin ayaa wanka u galay runtii dugsiyada sare laakiin sanadkan waxaan odhan karnaa boqol kiiba sagaashan waxa ku guu waxa guushu ahayd gobolka togdheer bay u badnaayeen had iyo jeer markay imtixaanaadka noocan oo kale natiijada soo baxdo arday badan baa hanqaltaagtay markay dhibca sare keenaan inay helaan deeqa waxbarasho ama ay u baxaan scholarshibs dawladdu ay dirto sanadkani maxaa qorshaysan runtii waxa weeye horta dawladdu anigu waxaan odhan karaa waxa weeye horta wax scholarship iminka meel loo yaaloon ogahay runtii ma jiro jaamacadaha gudaha scholarship laga siinayey taana weli qolada higher education kana runtii kamaan wada hadal waxbarashada sare marka waan eegi doonaa kolle wiiganka soo socdaa bal wixii wasaaraddu hayso sanadihii hore waxaa laga cabanayey imtixaanaadku inay baxeen waxaa laga cabanayay sidoo kale inay jiraan waxyaabo istabamareen oo lagu eedinay dhinaca imtixaanaadkiina sanadkan iyo sanadkii hore maxay ku kala duwan yihin horta runtii taa qudheeda barkada horta anigu maanu maqale waa laga yaabay lakiin saxaafaddu deedinka suuqa ku jiray horta aniga waayo afkaagaasoo weli istabamarin eedeynteeda maanu maqal laakiin waxaa jirta waxaan la yidhaahdaa kala eegashadu inay fara badan tahay waxaan odhan karnaa sanad walba taasi way iska timaadaayo dhib ay wadato teknolojiyada casrigaa ayaa runtii wax waliba waxay leeyihiin faa'iidiyo khasaare khasaaraha ay teknolojiyadu keentay ka mid tahay annaga laakiin imtixaankayga bixidnaa weligiiba abid malaa waxaan maraynaa sanadkii sagaal iyo tobnaad baan xafiiska imtixaanaadka joogay wax mar buu ninkii aanu imtixaanka u dhiibnay ee gobolka sool runtii ahaa ee ka baxday isagaana t v-ga yimid oo caddeeyey sida uga baxay markaasi weligai somalileed abid horta imtixaan ka baxay ay jirtaa runtii ilaahay baan ugu mahadinayaa